أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diradda jimcaha oo aad toddobaad weliba xiliyadan oo kale ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ee barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadan doonaa mowduuc la xiriira kaalinta ay qabaa'ilka soomaaliyeed ku leeyihiin ama kaga aadan dagaalka maanta waddanka ka socda ee waxaa barnaamijka igala qeybgelaya sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimada soomaaliyeed nabadon ibraahim shaacirul islaam oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka soomaaliyeed iyo sidoo kale ugaas ibraahim maxamed nuur oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha
هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن
wahagaag waxaan si toos ah u gudagelaynaa barnaamijkeenna ee mowduucuna sida aad hordhaca kusoo maqasheenba waa kaalinta qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku aadan dagaalka waddanka ka socda su-aasha koowaad waxaan siinayaa sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudey marka hore waxaad inoo tacriifisaa ama aada inoo qeexdaa muxuu yahay qabiil maxayse horumar ku gaaraan qabaa'ilku بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن قبيل أما قبائل إله باكها الله سبحانه وتعالى آيات داس سورة الحجرات Een, allah wuxuu leeyahay waxaan inka abuurnay dakari untha waxaan inka dhignay qabaa-il iyo eh, shucuub si aad isugu garataan marka qabaa-il waa jamcu qabiila marka waa dad uun isu tegay ee wada dhashay oo nooc nooc ah oo dano badan ay ka dhexeeyaan xiriir badan iyo masaalix badan ay ka dhexeysa ayaa qabiil yihahdaa kaas waa tacriifka kooban oo dee qabaa-il ama qabiil maxay ku hormari karaan qabaa-isha su-aashaas runtii waxyaalo badan baa la dhihi karaa qabiilka ama qabaa-ishu way ku hormari karaan midda ugu horeysa waa al-itixaad ummaddu hadday midaysan tahay midnimadu waa arrimo keeni kara ummaddu inay hormarto ee midda labaad ay ku hormari karto ummaddu ama qabiilka ama qabaa-ishay ku hormari karaan waa inay diinteeda qabsato alictisaam bilkitaab wasunna oo alla uu ley wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu allanu ugu raali noqonahay ummaddu hadday qabsato kitaabkeeda iyo muxuuaha sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam ummaddaa way hormari ilaahayna kor buu ugu qaaday sida nabigu nabigu uu yihi caleyhi salaatu wasalaam ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama waxaa kaloo ka mid runtii waxyaalaha ummaddu ama qabaa-ish ay ku horumari karto ummaddu hadday hesho qiyaado wanaagsan oo haddii waxa weye xagga khayrka ku tawjiihin macaahid u furi oo tarbiyeyn oo muxuuha masaalixdeedii iyo muxuuha qiyaada ummaddu hadday hesho ummadda way horumari midda afaraad ummaddu hadday tacliim hesho way ku horumari waxyaalaha ummadda horumariya tacliimtaas ayaa ka mid waxaa kaloo ka mid waxyaalaha runtii ummaddu ama qabaa-ish ay ku horumari karaan ummaddu hadday ka tagto waxaa loo yaqaana qabaliyada casabiyada faaraqabiilka anaaniyada de cudurkaas de ummadaha ku dhaca inta badan ummaddu de ilaahay uu ka badbaadiyo ummadda way hormar qabiilkaa uu hormarayaa midda u dambeysa hadday qabaa-ishu ka fogaadaan mabaadidan maanta gaaladu ay wataan oo in mashruuca ama la geliyo ama afkaarta gaalada lagu shubo ama waxaa qasulfikriga aduu hadday ka fogaadaan mabaadi ulkufri oo hadii waxawy danahooda ay gartaan waxaa la dhihi karaa ummadda runtii ama qabaa-isha way hormarayaan intaasaan kusoo koobayaa su-aashaas jazaaka allahu khayr waa tahay ee, markana waa nabadoon ibraahim shaacirul-islaam taariikhda caalamka marka laga hadlayo waxaa la arkay qabaa'ilo tafiir go-ay iyo kuwo bulaalay maxay tahay sirta ku jirta بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد جزاك الله خيرا waa su-aal aada u ballaaran waxaan is dhihi karaa marka ugu horeyso ama adilada caamka ah ee loo daliishan karo qowl اllahi tacaala wma asaabakum min musiibati fabima kasabat aydiikum wayacfu can kathiir waa dunuub iyo macsiyo laga galay alle subxaanahu wa tacaala waayo mulkiga ilaahay baa iska leh wixii ka soo haray waa majaaz majaaska haddii lagu xadgudbo oo xuduudii looga talagalay la dhaafiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda ayada ah ama qabiil ha ahaato ama shaksi ha ahaado ilaahay wuu qabanaya mithaal waxaan usoo qaadan karnaa fircoon oo kale iyo qoomkiisa ayaa loo soo qaadan karaa fircoon markuu qooqay oo ilaahnimo sheegtay qoomkiisana dulmigii iyo dhibaatadii ku raacay oo reer banu israa'iil dulmi badan u geystay oo uu la og yahay oo xeer uu gaaray in wixii wiil ah oo ka dhasho uu qalo xeerkaas markuu gaaray ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga iyo qoomkiisa buu halaagay laxdadii ugu dambeysay isagoo dhahaya aamantu anahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiina ayuu adduunka ka baxay dadkii uu dhibaataynayeyna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay kunuustii iyo beerihii wanaagga badnaa aseendooyinkii iyo guryihii raaxada badnaa ee ayagu ka tageen inuu ilaahay ayagu ku bedelay marka waa dunuub iyo macsiyo laga galay ilaahay subxaanahu wa tacaala qabaa'ilo waxaa jira mithaal loo soo qaadan karo qabaa'ilo oo magac hore ku leh qabaa'iladii ayaga ahaa waxay u dambeeyeen in minta meesha maanta meesha ay taagan yihiin ay ku yar yihiin aqaliyaad ay ku yihiin madda labaad ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa waaye qofka dhaalimka ah wuu qabanayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ittaquu addacwata almadluum fa inaha mustajaaba dadka dulmiga loo geysto oo dulmiga loo geysto waa mustajaabo ducadooda mise habaarkooda marka tan horta oo hoos u socoto taasaa yeelayso tan kale oo sii bulaaleyso bulaaladaas waxay keenaysaa qofka markaas inuu mar walba xagga uu la jaar yahay inuu xagga sida qoomka reer banu israa'iil markii ay la degnaayeen fircoon la joogeen ayagu xaqay ku tiirsanayeen xag bay nabi muuse hogaaminaya soo ma ah xag bay la jaar ahayeen qofka markuu mar walba uu xagga uu la jaar yahay oo maslaxadana uu daa'imayo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xiran yahay mar walba wuxuu filayaa barake iyo bulaal ayuu filayaa taas intaasaan kaga jawaabaya waa tahay n maxaad raacinaysaa ugaas ibraahim halkaasi soo dhowo
bismillaah nabadoonkood waxba kama tegin waxaa weeye ilaahay kheyraa siiyo wixii aayad qur-aan lagu sheega waxba lagama tegin balse waxaa weeye adduunka ilaahayba abuurtay isagaana maamulaya isagaana ka hadlay dadkiisana ahlu janna iyo ahlunaar buu ka dhigay ilaahay subxaanahu watacaala aayad qur-aanna ilaahay wuxuu ku leeyahay walaqad dara'naa lijahannama kathiira min aljinni waal-ins lahum quluubu laa yafqahuuna biha walahum acyunu laa yabsuruuna biha walahum aadaanu laa yasmacuuna biha ulaa-ika kal ancaam bal hum adlalu ulaa-ika hum alghaafiluun hadda walaal ilaahay weynaa waaxidka ah isaga ayaa adduunkan abuurtay cid kastoo diintiisi iyo dadkiisi iyo iyo ummadiisi ku xadgudubtana ilaahay wuu isaga filan yahay isaga isaga filan nin kasta oo adduunkan ilaahay diintiisa ku jeesjeesa ama ku duula ama qaadan waayana ilaahay cadaab u diyaariyay nin kasta oo ilaahay weynaa waxadka diintiisa dadkiisa ku xadgudbana adduunyo inuu uga aaran hadduuna mid hadda sheekh uu sheegahay adduunyana ilaahay inuu uga aarsado waa basiid bay la tahay inuu aakhar uga aarsadona basiid bay la tahay laakiin nin kastaba waxaway waa lasii qoojinaya waa lasii kibrinaya sida hadda reer cad iyo reer thamud iyo dadkaas loo galay oo kale dadkan hadda ilaahay uu ka hadlaya subxaanahu watacaala uu leeyahay oo dad diintan ilaahayoo dhan iska indhatari oo haafil ah iska mogeysiiyey ujeedo kale ma lahan waa dad santaag iyo kibir iyo waxba iska cihan kartaa dadkan yararka iyo dadkan waxba aan tari karin waxaas waxba tari maayaane gaaladan waaweyn iyo waxaa sarca bay leeyihiin gaaladuna wax ay tari karto ilaahay uu abuuray adduunka yaalla ma lah ilaahay diinta isagaa difaacan kara wuuna ku filan yahay M- rdaal iyo majuus iyo kaafir iyo murtad iyo qurun iyo dabadhelif wax uu ka qaadi kara ma lah waxaa la yaable marka ninkii ninkii dilaayo haddana u cararayo ninkii ninkii dhacayo u cararayo ninkii ninkii gabdhahoodii gabar gabar ha isguursata dhahay ninkii u cararayo ninkii wiil ha isguursata dhahay u cararayo ninkii haddii la waxaasoo dhan nimanka hadda iska indhatiraayo haddii kal ancaam wey sidii gaaladii waxba ma dhaamo qofka haddiiba uu gaalka raaco marka een walaal waxaan leenahay sheekh waxba kama tegine ra'yiga wuxuu yahay laakiin qabaa'ilada soomaaliya waxaan rabnaa qabaa'il kastaba intuu ka badan yahay qabaa'ilka kale haddii fidnadiisa ka badato asagaa hadhowdii u yaraan doona dhibaatada asay u badan doontaa haddii u badatana asagaa u yaraan doona qabiil kastaba intuu ilaahay uu ugu dhowaadona ayuu ilaahay maciisa u ka yahay marka waxaan leenahay qabaa'ilada soomaaliyeed oo maanta loo baxsaday qabaa'il- qabiil baa tihiin waa waaweyn tihiin waa badan tihiin ayagan ay ku doortaan hoos ay siistaan ogaada ilaahayga idan badasiiyey ayaad la dagaalamaysaan ilaahayga idan badasiiyey baad u carag gelinaysaan ilaahayga idan badasiiyey ba- oo dad idin- dadnimadiin uu soo saaray ayaad hadeer aad diintiisa ku jeesjeesaysaan nin kastoo diinta ilaahay ku jeesjeesana allahu yastahziu bihim wayamuduhum fii tuqyaanihum yacmahuun baan leena ninkii ilaahay ku jeesjeesa diintiisii ilaahay ku jeesjeesaya jeesjeeska ilaahay iyo jeesjeeskaadana kii raaya diintaada ka dareemi doontaa marka waxaan leeyahay waxaan leeyahay tuubuu ila allah ee weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka ee diiradda jimcaha qeybihiisa hore ayaana isla maraynaa ee markan sheekha ayaan dhankiisa een su-aashan ee u gudbinayaa sheekhana maxaa dhibaatooyin ah oo ay wajahayaan xaaliyan ama xilliga hadda la taagan yahay qabaa'ilka soomaaliyeed bismi illahi raxmaan raxiim runtii dhibaatooyin fara badan ayay qabaa-ishu soomaaliyeed maanta ay wajahayaan oon indhaha laga qabsan karin haddaan maanta laga horteginna runtii ummadda baaba ay ku socoto haddaan hal iyo laba a ka soo qaato haddii ummaddu maanta waa la qabsaday cadow baa ku habsaday aan waxba u hambaynaynin diinteedii dalkeedii dhaqaalaheedii dadnimadeedii oo wax maanta iska wada muuqda midda kale dee waaba la kala qaybiba ummad jirtaba haddii ma nihin oo qabaa-ishi maanta waa la kala qeybi marka xuduudo ayaa la xataa loo kala sameeyey haddee daaqoodii iyo xataa beerahoodii iyo noloshoodii baa maanta khatar ayayba kusoo wajahan tahay midda kale diintoodii waaba laga fogeynayaa de waa laga saarayaa qiyaado xunna maanta ummadii gacantayba u gashayba niman isku sheega siyaasiyiin kuwo culamaa usuu kuwo ogaasiyo isku sheego ayagan xun ummadii dee qiyaado xun ayaa hadee waxawy gacantay u gashay cudurkii muxuu ahaa qabyaaladii iyo anaaniyadii iyo wixii baa lasoo nooleynaya ummadii midda kale dee ummadii waxa weye gaaladii ayaa maanta dee mushaabahadeedii iyo inay maanta mabaadi ku shubato oo waxay gaaladu dooneysay yaa qabaa-isha la rabaa maanta runtii in lagu shubo oo dee hadda laga dhaadhicinaya xaaliyan waxa socda dee nin walba uu iska dareemi karaa guud ahaan marka waxaan leenahay qabaa-isha soomaaliyeed dhibaata maanta haysata haddaan laga horteginna waa wax ummaddu ay ku baabaa jasaaka allahu khayran waayahay een nabadoon shaacir maxay yihiin dhibaatooyinka muuqda iyo kuwa qarsoon oo uu shisheeyuhu ee qabaa'ilka soomaaliyeed u geystay Ee, dhibaatooyinka mumuuqda iyo kuwa qarsoon kuwa qarsoon horta wax la koobi kara ma aha kuwa hadda laakiin muuqda oo daahirka ah waxa ugu sarreeya oo ugu weyn oo ummadda muslimiinta ama gaar ahaan dalka soomaaliyeed hadda shisheeyuhu ku hayo magaca dowladda federaalka la yidhaahdo federaal waxaa la yidhahdaa kowka ah federaal waa musiibo soomaaliyeed musiibo maanta ugu weyn maba jirtaba waayo federaal waa dadka soomaaliyeed waa wax lagu kala geynayo waa wax lagu madaynayo maaha loogamana talagelin federaal in loo sameeyo dad soomaali oo kale ah federaalku waxaa lagu madeeyaa dad kala duwan qowmiyaad mutacadidatul eh, acraaq ah sida qowmiyaadka ethoobiya oo kale mathalan hadda ethoobiya eh, qabaa'ilada ugu waaweyn haddaan soo qaado sida amhaarada tigrayda oromada canfarta soomaaliya oo kale waa dad kale jinsi ah shuqul isku lahayn dadkaas marka in la yidhaahdo ayagoo kala qowmiyaad ah qowmiyad kastana dhaqankeeda iyo waxeeda hoose ay u gaar yihiin oo sideeda ay la gaar tahay in haddana wax nima dadkaas oo s- kala jaadka ah haddana madeeya loo sameeyo markaas dowlad federaal loo sameeyo laakiin soomaaliya soomaaliya waa isku jinsi waa isku luuqad waa abti iyo aysin waa isku diin waa hal gobol wax hadda oo maxay waxay ka dhigan tahay soomaaliya haddii loo sameeyo federaal loo sameeyo oromo oo keligeed federaal loo sameeyey ama amxaaro oo federaal loo sameeyey ka dhigan tahay waa kala geyn waayo soomaalidu shalay markii soomaali ahayd isku diin ahayd isku af ahayd oo isku dugsi ahayd isku jaamacad ahayd walaal bay ahayd laakiin maanta markii hadda la yidhi eh, federaal loo sameeyayo puntland somaliland eh, hirshabeelle galmudug laanlaanta bilaayada markii la dhex dhigay waxaa dhacday in ayagii hadda noq- noqdaan kala qowmiyaad oo wada kala jinsi ah oo maanta ay noqdaan wax mutabadid ah oo kala daadsan oo mutabaacid ah oo mutaqaadic ah oo isgoynay oo ay xeer la gaaray hadda saacadan xaaliyan ay taagan tahay eh, adigu koonfur galbeeda tahay eh, hirshabelle kuguma arki karo hirshabelle tahay galmudug kuguma arki kuguma arki karo in xeel xaaladii maanta ay marayso marka shisheeyuhu dhibaatada noo geystay ugu weyn oo muuqata waa federaalka horta loo sameeyey nimankii murtadiinta ahaa loo adeegsadeen ayagaaba ku baaba'ay maanta labadii laba laba gobola la isku saaray labadii gobol baa isku dhegan waayo waa tan hadda markii waxaa isku dhegan baydhabo way isku dhegan yihiin hiiraan maxay ahayd tii la dhihi jiray beledweyne iyo jowhar way isku dhegan yihiin ayagiya laba laba iskuga dhegan weliba hadda dibba looga noqdayo haddaaba haddana lasi kala jarjaraya marka dhibaatada ugu weyn waa intaas midda kale eh, mabda oo aan ku dhisnayn diinta iyo mabaadi'da soomaaliya dhaqanka aan ku dhisnayn ayaa la soo raray aa la keenay anshax xumo ficil qoomuluud bilaaya aan hadda anigu aan koobi karin ayaa inta la soo raray ayaa magaa la dhex keenay ummaddii waxaa la yidhi eh, ummaddii diinkii iyo muslimnimadii iyo dhaqankii ay lahayd inta laga leexiyey laga waaciyey ayaa waxaa loo tusay in diinta islaamka la burburiyo oo laga tago ay tahay xalaaradda adduunka iyo ilbaxnimada maanta inay tahay bay dadkii ku shubahayaan dad baa arrintai ayada ahayd eh, soomaali ah ayaa loo adeegsaday ayaa horboodahayo tiiba liajli in la fuliyo marka mabaadi'daas quranka ah iyo federaalkaas oo soomaali aan u qalmin in la fuliyo ayaa haddana ciidan ajnabi oo dhan gaalo oo dhan la isku keenay oo soomaaliya lagu soo duulay oo maanta xabad noogu socota niman oo aan waxba dareemaynin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintu ka hoojiyey qofku ma ogtahay markuu iimaanka iyo islaamnimo ilaahay ka hoojiyo adduunka kale ilaahay waa wuxuu indhaha wuxuu ka koraya caad ba indhuhu ka koraya niman indhaha caad ka koray oo ilaahay iimaanka islaamnimada ka hoojiyey oo xasan gurguurtu uu kow ka yahay baa maanta ummadii barakacin iyo dagaal iyo hoog iyo bilaayo ku horwado oo maxay ahayd ku- kula kacayo xaaliyan hadda saacaddan ayuu wuxuu taagan yahay goboladaas dhexe ayuu taagan yahay oo dadkii xoolahooda daaqsanayay oo ayaguba abaaro bahdilatay oo dhibaato ku jiray ayuu had- hadda leey xaaliyan leeyahay kaca oo eh, nimankan diinta wado ka hortaga oo eh, eh, maxay ahayd bilaayo ku- ku shidaya shalay xawaadlu ku shiday dab haddana wuxuu ku shidayaa abargedar iyo nimankii dhinacaas jiray buu hadda ku shidaya marka dhibaatada adowgu u geystay ee ama shisheeyuhu u geystay ummadda soomaaliyeed wax la koobi kara maaha inta qarsoon ay hoos ku wadaan oo dadku mm, dadka aqoonta u leh ama aqoonta durugsan weliba u leh cadowga ay keliya fahmi karaan oo cid walba aan iska fahmi karin ayaa ka badan jazaaka allahu khayr mid ka mid ah maraaxiisha uu gumaystuhu ummadaha marsiiyo waxaa ka mid ah inuu kula kaco dhaqamo xunxun bulshadooda haddaba ummadda soomaaliyeed ma la dhihi karaa weli lama kulmin marxaladaas oo kale ugaas ibraahim
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخي والديه كرا وحان صومالي كدعين با كدعي وحان صومالي لغو سمين با لسميي waxaa dowlad ridi iyo dowlad khaaina kasta soo marta soomaaliya aan sameyn ayaa kuwa ad ay sameeyeen oo waxaa ka mid ah raggii burbu ee lacagihii loo soo dhiibay ayaga oo ciidamadooda looga soo dhiibay ku dhisay khaniisad oo madaxweyne sheeganayo soomaali sheeganayo oo jooga dalka soomaaliya ayaa ka mid ah raggii burburiyey masaajida oo dhisaybaa ka mid ah maxaa leed ay taalad oo dhisaybaa ka mid ah oo waxaa ka mid ah raggii u saxiixay badihii soomaali oo weligeedna saxiix aan lahayn raggii saxiixay ayaa ka mid ah oo waxaa ka mid ah raggii in la gato dalka iyo dadkaba go-aamiyey oo saxiixay ayaa ka mid ah waa waxaa weli aan dhicin raggii loo sheegay oo qaatay baa ka mid ah oo u badan nimanka sheeganay madaxda sheeganay baan u badan fikirkaas etoobiya oo weligeed cadowgii mus- ah, cadowgii geeska africa ay ahayd oo la yaqaanay muctarafka ahayd oo iyadoo kash- duruusteeda lagu bixiyay soomaaliya cadowgeena koowaad ay ay dhihi jirtay ayaa rag maanta dekadaheeni iyo eeraboodyadeeni iyo xafiisyadeeni oo fariisiyey maanta geeyey ayada xukunkeed u dhiibtay marka ee nimanka ayaga ah waxaan weli soomaali laga arag oon laga maqal bay sameeyeen oo hal ahayn oo laba ahayn so etoobiya oo gubtay masaajidadii la yaqaanay etoobiya oo gubtay dadkeeni aan- oo msa- ma- maatada ahayd etoobiya oo qabsatay dalkeena mar inay qabsatay isku dayday oo laga diiday baa maantay rag madaxweyne sheeganaya ayaa etoobiya walaalahayna ah ayadaan u dhiibaynaa airportka ayadaan u dhiibaynaa dekadaha ayadaan u dhiibaynaa maamulka ayadaan aan ku shaqaysanaynaa maxaa edhikaarkeedii dad baa maanta taagan kama dhicin soomaaliya dunida inta nolosheeda jirta waa tahay ee, qeybaha dambe ee barnaamijka diradda jimcaha ayaan isla maraynaa een, sheekh cabdulaaxid inkastoo ay qabaa'ilku ee, meel kasta wada joogaan haddana ka waran qabaa'ilka wilaayaadka islaamiga ah iyo xaalkooda
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد آه، runtii qabaaisha soomaaliyeed ee hadda walaayaadka een, ku hoos nool ilaah baa u nimceeyey Ee, markii la fiiriyo ayaga iyo dee kuwa meelaha kale ku nool furuuq weyn baa u dhexaysa midda koowaad dee ilaaha amni buu siiyey oo dee alla ay ku caabudaan diintooda macnaha ay ku bartaan aynan haysanin qolooyinka meelaha kale een, ku nool waa ilaahay mahaddiin midda kale waxay haystaan tadbiiqu shareeca shareecada ilaahay baa dee lagu maamulayaa raayad bay ku hoos nool yihiin beynamaa aynan kuwa kale haysanin waxay haystaan tacliim wanaagsan iyo tarbiyo wanaagsan ubadkoodii meelaha kalena ayna haysanin nolol wanaagsan bay haystaanoo alxayaata dayiba de ilaahayba uu sheegay man camila saalixa man dakara unta fala nuxyinu xayaatan dayiba dee adduun iyo aqraba way haystaan marka dee furuuqdaas qof walba hadda uu dareemi karaa runtii een, oo hadda saa u fiiriya walaayaadka xataa isku dhaqaale iyo is- dee isku horumar iyo midna ma aha ee guud ahaan dee cadowgu uu iska dhibayaa oo hadda kuwa walaayaadka keliya ma ahayn kuwa kaleba xataa way dhiban yihiin oo dhibkaana dee wuu iska yari jiraa marka laga reebo dee dhibkaas gaaladu ay dhibayaan alxamdulilah qabaaisha walaayaadka hoos nool aad bay u nimceysa ilaah baa u bur- bur- maarata u burwaaqay jazaaka allahu khayra waa tahay een, gunta iyo gebagabada barnaamijka diradda jimcaha ayaan isla soo gaarnay ee markan waxaan idin weydiinayaa su-aal dhammaantiin idinka wada dhexaysa islamarkaana ku salaysan ee ama ku dul wareegaysa mowduuca aan barnaamijka u caqidnay ama aan ciwaanka uga dhignay ee waxaan ku bilaabayaa ee shaacirul islaam muxuu yahay dowrka beelaha soomaaliyeed ama qabaa'ilka soomaaliyeed si ay uga badbaadaan dhibaatooyinkan aad ka soo sheekayseen bismillaah doorka qabaa'ilada waa door muuqda ciddii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka hoojiyeen iyadaa ka hoogtay ciddii ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajiyeen way ku guuleysanaysaa waa aljihaad fii sabiili illah in jihaadka la taageero runtii qabaa'ilada soomaaliyeed aqlabkooda jihaadka way taageereen wayna mahadiyeen wayna ku bullaaleen ilaahay subxaanahu wa tacaala wax adduun iyo aakhire loo caayo ayuu ilaahay ku siiyey oo sida hadda sheekhi sheegay oo tadbiiqu shariica ayay haystaan wax ka sareeyay ma jiraan in shareeca islaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala kutubkiisa in la tadbiiqiyo nicmo ka weyn ma jirto nicmokaasay ku haystaan marka waa xalka ugu sareeyo ama meesha qabaa'ilka ay doorka ay ku leeyihiin waa waxaa waaye aljihaad fii sabiilillahi in ay la galaan adowga oo dhiigyacabka isa soo baxaystay murtad iyo madow iyo caddaanba leh in ay ka hortagaan taasaa horta doorkoodu yahay ciddii doorkeeda gabtana ilaahi subxaanahu wa tacaala rasuulkiisu wuxuu yidhi in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wa yadacu bihi aakhariin horta kutubkan ilaahay baa iska leh diintan ilaahay baa iska leh ilaahay baa garab iyo gacal u ah horta iyagu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu badbaadinaya ciddii markaa hoojida oo garabkiisa ka baxda kutubka ilaahay iyaduna way hoogeysaa wayna baaba-eysaa marka qabaa'ilada soomaaliyed waxaa dagaalamaya waa qabaa'ilada waxaa jihaadka ku jiro waa qabaa'ilada caruurtoodii odayaashoodii nuqabadoodii dhaqaalahoodii bay ku dagaalamayaan marka door weyn bay ku leeyihiin doorkoodana waa jihaad fii sabiili illah jasaak allah khayr waa tahay nabad ibraahim haye maxaad ku daraysaa بسم الله وأنا كلي سيد الشيخ وشيء واي xaqiiqdii dadweynaha dadkan muslimiinta ayna maqlayaan amase codkana dhegeysanayaan waxaan leenahay diintan ilaahay waana deeqdaa wax kalona deeqo mala wax kalona deeqo oon islaam ahayn ma jiro xukun waxaana deeqa kitaabka ilaahana deeqo diinta ilaahayaana deeqdo islaamnimadaana deeqdo in qoqob iyo kala fogaasho iyo yaa tahay iyo reer hebelaan nahay iyo hadda la soo celiyena waa dulli iyo damiir la-aan waa dareemi karaan dadka meesha hadda islaamka ku nool yahay oo walaayaadka ay joogaan waxa la yidhahdaa qabiil lagama yaqaan laakiin meelaha oo maalin kasta idinku suuqahayo oo idinku shubahayo war hooy ka jooga ka joogaan idin leenahay ka jooga wallaahi xasan sheekh wuxuu idin wadaa jahanamo idin wadaa oo awlaadiinu baabi-in rabaa oo dadkiinu baabi-in rabaa oo idinku idin baabi-in rabaa oo adduunya aakhiro idin tiri rabaa war hooy ka waantooba sheekhana adigana halkaas ee maxaad ku daraysaa marka aad fiiriso ee su-aashaasi
bismillaah ummadda soomaaliyeed ama qabaaisha soomaaliyeed maanta waaqica inay aada u fahmaan waa laga maarmaan madaxanay kor u qaadaan midda labaad haddee reeryada dul saara inay iska dulqaadaan oo cadowgan maanta haddee iska difaacaan maanta difaaca widfacu baaba lagu jiraaba qaatiluu fii sabiillah widfacu marka oo dee diintooda iyo dadkooda iyo dadnimadooda kusoo duulay diintoodana inay ku farama ku fara adkaadaan farahoodii baa laga bixinayaa midda kale dee gaalada ay ka fogaadaan waxaan hadda macuusley iyo barnaamijkan hadda mashruucan gaalada aan maarata lagu khaldin akhiiranna ay u saciyeen waxay ku horumari lahaayeenoo aan ahayn horumarka maanta gaalada waxaan maanta gaalada horumar ma aha ummadda waa inay horumarkeeda ayadu ay ka fikirto gaala horumar inooma wadaan waxaan filayaa qof kasta maalintuu soo caqlayst waxay gaalo lahaayeen waa idin hormarinaynaa maantaana looga liitaa marka horumar aan midaan gaalada ahayn aan raadinna intaasaan dhihi laha jasakum allah khayran
waa tahay ee guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo ay maanta ay nagala qayb galeen sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed iyo nabadoon ibraahim shaacirul islaam oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah iyo sidoo kale ugaas ibraahim maxamed nuur guddoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose intaan ku kulmayno kan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu حلال شيب وزارية وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حلمنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن